shirweynaha ayaa katarinta mid ka mida beelaha dega waqooyiga gobolka galgaduud oo muddo shan maalmooda uga socday magaalada caabudwaaq ayaa maantay u soo gabagaboobay beeshan waxaana shirkan u soo gabagaboobay oo ay hormud u ahaayeen odayaasha dhaqanka ee beeshan muddadii uu socday ay uga hadleen masiirka iyo mustaqbalka beeshan odayaashii iyo waxgaradkii iyo haweenkii ka hadlay goobta ayaa sidan ka sheegay ninbaa wuxuu yidhi buunkaygii waa la xadayey xaggee baa looga yeerin buu yidhi dowladdu yay xukumaysaa haddaynan shacab lahayn yay xukumaysaa shacabka la raba in la xukumo oo dowlad lagu noqdo sow annaga maaha annagu sow kuwa xuquuqdoodii waayey maaha sow kuwa doodahaya oo daba taagan maaha marka waxaan leeyahay waa ru'yo ru'yo beena weeye taas mana yeelayno halkaan ummadda u cadfano nabad ilaahay bay ka baryahayaan ummadda soomaaliyeedna nabad bay ka baryahayaan waxay doonahayaan dalkoodii iyo gurigoodii in lagu soo dhoweeya waxay doonahayaan saamigooda inay dowladda federaalka iyo galmudugba ka qaataan bay doonahayaan talyaanigu xad buu sameeyey ceelka la yidhaahdo galnisoor mareexaan baa lahaa waxay nooga daba tageen xuduuddii etoobiya gaxandhaale dacdheer runtifoore shirkii qodobada ka soo baxay waxaa ka mida dhibaatada ay u geysatay ama ay ku hayso galmudug dhibaatada ay u geysatay galmudug waxaa ah oo kow ka ah barakicin ay barakicisay beesha dil waxaan kaloo ka caddaynayaa cid islaama inaan anagu aan amaagaynin cid islaamana inaanaan ku duulaynin dhul aanaan lahaynna inaanaan ku duulayn laakiin cid kasta oo soo damaacida maalkayaga iyo naftayada iyo dhulkayaga tallaabo cad baan ka qaadaynaa horeyna ugu qaadi annagu nabad baan u baahannahay laakiin waxaan uga baahannahay ciddii u baahan cid aan u baahnayn oo kibirtay dee ayadaanba nabad u baahanayn oo la yska dhicinayaa deriska kale ee islaamka ee aan dhibaatada nagu wadin waxaan kula noolnahay wanaag walaalnimo ayaan kula noolnahay wuxuuna ka hadlahayay shirkaasu waxaa weeye xaaladaha iyaga haysta maxamed ammaan reer ama wegardhac waxa danahoodaa iyo waxa dhibay iyo waxa dadka ummadaha ay la leeyihiin oo lagu xaqiray galmudug saddex madaxweyneha isku xigtay ninba markuu ka degay marka hore wuxuu lahaa kusiyuhu nagu siinayey hala barakiciyo nimanka la yidhaahdo wegardhac ama maxamed ammaan reer ama mareexaan sadaba in la barakiciyo ayaa galmudug ku shiraysay galmudug cadaalad male markaan afka culummada ku hadlo beeshu waxay go-aan ku gaadhay marka koowaad xaquuqda ay leedahay inay hesho galmudugna dhibaatooyin badan ay ka soo gaadheen beeshu waxay bayaan ka soo saartay dhulkay lahayd inuu maqan yahay haddaan odayaal dhaqan nahay inaan soo dhoweyno wixii dhaqana oo ummadda ama dariska dhow ama ka fog inaanu si wanaagsan ula dhaqanno baana xaq nagu ah ayadaanu soo dhowaynaynaa waana yeelaynaa haddii alla idmo waxaanu diidaynaa wixii dulmiya oo ay nugula kacaysa galmudug anigoo ku hadlaya afka siyaasiyiinta beesha waxaan ku raacsanahay beelaha wagardhaceed go-aamada ay ka gaareen masiirkooda awalan taasaan ku raacsanahay mar labaad madaxda galmudug ayaan waxaan u dirayaa baaq in ay dhegaystaan dhagahoodana u raariciyaan tabashada beeshu ay tabanayso lana fariistaan kana qanciyaan waxyaabaha ay ka hadlaayaan beeshan hadday tahay dhinaca deegaankoodii oo laga haysto qaar qaarna weerar lagu yahay maalin walba iyo sanad walba oon dhammaad lahayn shirkan gabi ahaanba wuxuu ahaa aaga katalis maxamed ammaan reer ama wegerdhac wuxuu ahaa wixii ka maqan inay kaga hadlaan waana kaga hadleen waxaas ay ka hadleen haddii ay helaan waa ka tashanayaan haddii ay waayaanna wixii kuquman bay yeelahayaan gabagabadii shirkan u soo xirmay mid ka mida beelaha dega magaalada caabudwaaq ayaa warmurteedkii ka soo baxay goobta waxaa ka akhriyey doctor siciid cali cigaal waxaa maanta oo ay taariikhdu tahay labaatanka bisha shanaad labada kun iyo labaatanka soo gabagaboobay shirweynihii aayaka talinta beelaha maxamed ammaan reer ee ka socday degmada caabudwaaq hormuudna ay ka ahaayeen odayaasha dhaqanka waxaana looga hadlayay arrimo muhiim ah oo taabanaya masiirka iyo mustaqbalka beesha gunaanadkuna wuxuu noqday kadib markii beeshu garowsatay maamul kasta oo beelaha sacad iyo saleemaan ay majaraha u hayeen ee ka dhisma galmudug ay ka siman yihiin nacaybka iyo dulmiga qabyaaladaysan dhulboobka iyo barakicinta haysashada hantida iyo deegaanada beelaha maxamed amaan reer iyo tiisade guud ahaan iyo saami qaybsa saami ku saami qaadashadooda kadib markay beeshu garowsatay in dowladda federaalka ay ka gaabsatay dib u heshiisiin walba kadib markay beeshu garowsatay inaysan jirinin cid diyaar u ah dib u heshiisiin iyo wada noolaansho heer maamul iyo heer dhaqan ee beelaha sacad iyo saleemaan ee habargidir kadib markay beeshu garowsatay inaysan dowladda federaalka ah door muhiima ku lahayn dhaqdhaqaaqa iyo kontaroolka ciidamada koob iyo labaatanaad niisa iyo booliska ka howlgala galmudug kadib markii beeshu aragtay in beelaha habargidir ee sacad iyo saleemaan oo adeegsanaya awoodda ciidamada federaalka ee ka howlgala galmudug ay deegaameyn sharci darro ah oo joogtaa ay ka wadaan dhammaan dhulkii beelaha beeshu ku lahayd galmudug waxay beeshu shirkeeda ka soo saartay qodobadan soo socda kow waxay beeshu joojinaysaa dhammaan wixii wada shaqayn ay la lahayd maamulka iyo madaxda galmudug ee madaxweyne qoorqoor hogaaminayo inta laga xalinayo dhibaatooyinka jira oo ay ugu horayso haysashada deegaanada beeshu ku leedahay galmudug labo waxay beeshu garwaaqsatay isku raacday sugidda amniga maatadeeda iyo deegaanadeeda kana hortagto dulmiga beelaha dariska ah ee isticmaalaya ciidamada niisa koo iyo labaatanaad iyo maleeshiya beeleedyo ka soo jeeda cadaado iyo koonfurta gaalkacyo saddex waxay beeshu ciidamo qabiilaysan u aqoonsatay ciidamada federaalka ee ka howlgala galmudug sida nisa booliska iyo qaybta koob iyo labaatanaad saraakiishooda hogaaminaysay duulaankii bishii abriil labada kun iyo labaatanka lagu soo qaaday degmada dhabbad iyo nawaaxigeeda afar waxay beeshu arrimaha nabadgelyada horumarinta waxbarashada caafimaadka iyo dhammaan kaabayaasha aasaasiga ee nolosha ay toos u hoostegi doontaa dowladda federaalka ee soomaaliya ilaa xal waara laga gaarayo dulmiga ka jira maamulka galmudug shan beeshu waxay gacmo furan ku soo dhoweynaysaa iskuday kasta oo dib heshiisiineed loogana gol leeyahay si loo xalliyo colaadaha nagala dhexeeya beelaha aan dariska nahay gunaanad si loo helo nabad waarta iyo daris wanaag dhex mara beelaha dariska ah ee maamulka galmudug waxay beeshu u soo jeedinaysaa dowladda federaalka iyo hay-adaheeda madaxda maamulka galmudug iyo dhammaan cid walba oo ay gaarto dacwada ka dhanka ah maamul goboleedka galmudug in laga jawaabo waxna laga qabto dhibaatooyinka ku xusan warqadda dacwada wabilahi towfiiq